الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب لا يصلح الكذب laa yasluxu ma suubanayo ma bannaana alkadibu beentii oo dee beentii waa macaasidiya dunuubta iyo khuluqyada aada iyo aada u foosha xun ee shareecadu inagaba xarimtay weeye markaa shaleeto kolley xadiid baan soo aragnay kuba tacalluqsanaa iyada taas iyo bal kolley beenta waxaa loo xarimayna waa mafsadada ku sugan ay leedahay marka haddii marka la eego ay maslaxa ku sugan tahay maslaxadii ay kuba sugan tahay oo mafsadadan kolley ka dhalanaysa maslaxadeedu ay kaba raajaxsan tahay suurooyin laba ruqseeyey waa ti aynu shalay soo maray oo laba suuraha xadiidka inooguba sugnaa suuro saddexaad oo xadiidka naftiisa kuba sugnayd oo xaggii dagaalka ana waan soo sheegno xadiidkay kuba timi bal marka aanay dee taas ahayn oo waxyaalaha mafsadadoodan ay leedahay maslaxada ka dhalanaysa ay kaba raajax tahay oo bal matalan si kalena aan lagu gaari karahayn waa umuuraha aan soo marray marka aanay ahayn dee wax suubanaya wax bannaan wax jaa-isa ma noqonayso waana khuluq xunoo kale wax ay arrin kale o weyn oo dee ama waciid weyn baaba kuba yimiyo bal umuuro shakhsigana gaadhsiinaysa fujuur iyo naar gaadhsiinaysa waana ta xadiidka inooguba imanaysa wuxuu uhi musanifku xadaثna mسdd qala xadaثna cabdاللahi بن daؤuud عan الأcmaشh عan abi waئl عan cabdاللahi عan النabiyi slى الlه عalيه وasلم qaal anahu qaal sanadka abu waa'ilkan horta ka warinaya cabdالlaahi waa abu waa'il aynu marar kala duwan soo maray oo magaciisana shaqiiq iبnu salama la yidhaho kolla abu waa'il buu ku yimaada asaaniidda kolna magaciisuu u yimaadaa kunyadiisana aad buu uguba shuuroobay de magaciisana waa loo yaqaan cabdillaahina waa cabdillaahi ibnu mascuud weeye marka waxaa adigu sanadka inta kale waan soo marray cusub waa cabdullaahi ibnu daa-uud ninkan waa ninka labaad ee sanadka kole waa nin xaafid ahaa siqo ahaa caabidna ahaayoo jaanibkaasna qudwo ku ahaa waa dadkii atbaacu taabiciintii u dembeeyey waa dadkii ugu dembeeyey atbaacu taabiciintii oo cabdullaahi ibnu daa'uud ibnu caamir alhamdaani baa la yidhaha alkhuraybina waa u yimaadaa kolley hamdaanna waa reerkoodii khuraybna waa maxallo ama xaafad basro ku taalay oo uu degi jiray oo loo nisbeeyey taas bay khuraybay tahay bal waa taa kolle ninkan bukhaari waa soo gaadhay oo waayo ninku walow atbaacu taabiciinta raggii ugu dambeeyey dee rag sheekhadiisa oo dhowr oo iyaguba dabaqadaasi waa jiraan oo sida abucaasib nabiil iyo rag aynu soo marray ahaa cabdullaahi ibnu kahiir iyo ee isaga waanu la kulmay laakiin waktigaa sanadaha dambe ayuu iska joojiyey riwaayadii buu ka joogsaday axaadiistii buu gooyey uu sheegi jiray ama joojiyey oo taas baanu isaga wuxuuga maqline ama musadda dariiqii buu wax kaga wariya ama fallaas imaamkaa la odhanayay dariiqii ama nasr ibnu cali iyo adugu raggii isaga dee la kulmay waktigaa xadiidkiisa uu sheegi jiray laga maqli jiray ayuu isagu bukhaari kaba wariyaa laakiin wuu la kulmaya waa intaa uu riwaayada dahabi wuxuu kaba dhigaa inuu u joojiyeyba taas markuu arkay dadkii dalabad ahaa in badan oo kaba mida niyadoodii ay cilmiga dalab ay ku dalbayeen in aqraad faasidihii soo gasho oonay fiicnayn inuu taa ugaba joojiye bal waa nin kolley waktigaa dambe waa gooyey waana joojiyey dee akhbaarihiisa taa kuba tacalluqsana ee jaanibkaasina kolley kutubtan taraajiimta way kuba sugantao qisooyin nocaasun kuba tacalluqsan oo jaanibkaasi iyo goynta riwaayad iyo ka joogsigiisa iyo waxyaalo calaaqa la leh oo ayamadu soo naqliyaan waa jira anigu aan wakti saaka aanan u hayn ee bal waa nin saasa weeye oo bukhaari la kulmay laakiin kamuu maqlin waxaanu uga maqlina waa sababta aan sheegayo saa daraaddeed buu waasida kaga wariyay ama musadadkan aan hayna ha noqoto ama fallaas camr ibnu cali ama nasr ibnu cali qolooyinkaas buu dariiqooda wax kagaba wariyaa wuxuu yidhi haddaba cabdullaahi ibnu mascuud can inabiyi salى اllahu alayhi wasalam qaala anahu qaal calaykum korkiina waxaa waa iqra'haan aad laazimtaan bisidqi runta oo had iyo goor dad runta uun sheega ilaaliya xafida taa caado ka dhigta noqda fa ina sidqa runtu iyo haddii waa hanuuninayaayo ila albiri wuxuu ruuxa gaadhsiinayaa ku hanuuninayaa birigiibuu ku hanuuninayaa birigu dee waa tii biriga waalidka oo kaliya ama aynu soo marray ixsaankii jaanibkaas iyo wixii caquuq didkiisa ahaa waana birigu dee waxa weeyaan ismi ama magac jamcinayaba anwaacdii khayrka oo ismu jaamicin lianwaac alkhayrba weeye oo bal taas baaba biriga la yidhaah fujuurka inoo soo socduu qaabilaya haddaba ruuxa isagu sidqiga laasimay caado ka dhigtay badsaday iska ilaaliyey kadib waxaa kaloo uu gaadhsiinayaaba acmaashii kale daacaadkii kale ayaa u sahlanaanayso de waxaaba yidhahdeen min hawaabi alxasanati alxasanatu bacdaha xasanada uu ruuxu la imanayo waxyaalaha ajriga uu kaba helayo waxaa ka mida inay taasi u dhib yarayso xasanaadkii kale ay u dhib yarayso daacaadkii ay u sahasho taas baaba kaba mido haddaba waxa weeyaan marka la eego sifadan ama khuluqan ruuxa isagu sidqigaa kuba sifooba wuxuu noqonayaa oo ay taasi ku hanuunayaysaa birigii iyo daacaadkii iyo khayrkii kale ay kuba hanuunaysaa wa ina albira biriguna yahdi ila aljannati biriguna ruuxa wuxuu ku hanuuninayaa gaadhsiinayaa jannadii oo dee janna ayaa lagu gelaya laguba mudanaya wa ina arajula ninku haweenaydna waa la midun halkan waa mithaal un yasduqu run buu sheegayaa oo kale xadiidka alfaadihiisa ama riwaayaadkiisa halkan weliba saxiixa dhacday wayataxara sidqa baan macnaha wuxuu caado ka dhiganayaa u qasayaa ku dadaalayaa inuu run sheego xataa yugtaba ilaa la qoro oo cinda allaahi ilaahay agtiisa sidiiqan taas loo qoro inuu yahay sidiiq loo qoro oo ruuxu hadduu dee runtii sheego ku xeel dheeraada runtii laazimo daaco iyo dee markaa arrinkanna uu dee caado ay u noqoto iyada taas maxay noqonaysaa ilaahay agtiisa waxaa loo qorayaa inuu ruux run badana ay yahay haddii taa loo qorona waxaa dadka dhexdiisiina loogu soo ridayaa ee arrinkaasa inuu ruux run sheega yahay oon been sheegin oo sida rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh xadiid kale uu kuba yidhi ruuxaa dee ilaahay jecelaado dee markaa addoonku daacadii iyo markuu cibaadadii badsadee ikhlaasna jiro ilaahay baa jeclaanayo markaasaa jibriil u odhanayaa waan jeclahaye jecelow jibriilna samadiibuu kaba dhawaaqayaa ilaahay baa jecel hebele jeclaada fayudacu lahu alqabuulu fi lardi markaasaa waxaa dadka quluubtoodii loo gelinayaa aqbal la aqbalo kii kalena ee ilaahay nacayno taasoo kaleba weeye ruuxii caadadiisu ahayd ku dadaali jiray sidqigu dee dadka dhexdoodana inuu markaa ruuxaa saadiqaa yahay ama saduuqa ayahay run badana ayaa lagu baranayaa khuluqaasoo uu ku sifoobaya ilaah agtiisana taasaa u qormaysaa wa iyaakum waxaa ka digtoonaataan ka dheeraataan walkadiba bal beenta iska ilaaliya oo beentii iska dhowra iska ilaaliya ka fogaada fa ina alkadiba kadibku yahdii waa hanuuninayaa ila alfujuuri oo ruuxa wuxuu gaadhsiinayaa fujuur fujuurku waa alimbicaasu fi lmacaasi diranka ruuxuu macaasidii ku dirmoo xumaantii uu noqdo mid ay u sahlantaoo u fududdahay oo laba imanaya si aan biriga nidhina waa qaabilayo markaa wuxuu noqonayaa dee fujuurkii meeshii ismu jaamici lianwaaci shar waa wax inoo dhammaynaya inoo kulminaya sharka anwaacdii oo markaa kol hadduu dabeecadan iyo khuluqan yeesho waxaa meeshii noqonaysa in wixii kale ee macaasi iyo xumaan iyo shar dhammaanteedna ay tani dariiq ugu noqoto oo ay gaadhsiiso oo ay markaa waxyaalaha kalena u sahlanaadaanba waalfujuuru fujuurkuna yahdi ila annaar naar buu ruuxa gaadhsiinaya dee kol hadduu ruuxu taas arrintiisu ay tahayna hadhow haddaan ilaahay toobo ku arsaaqin aanu ka soo noqon naar buu kuba hanuuninaya wa ina rajula ninkuu leeyahay kadib uu been buu sheegayaa halkanna waxaa timi xadiidka duruqdiisa kale barhkood wayataxara alkadiba maa yazaalu yakdibu wayataxara alkadiba wuxuu noqonayaa dee ninkii nin beenta sheega nin had iyo goor dee taasi ay dabiicaba u tahay ku xeel dheeraada laasimo u qasta xataa yugtaba ilaa la qoro cinda allahi ilaahay agtiisa loo qoro kadaaban ku been badan inuu yahay loo qoro dee ruuxii markay khuluqiisii noqoto inuu been sheego dabiicataasi ay u noqoto laazime uu badsado ilaahay agtiisa muxuu ku sifaysnaanayaa inuu ku been badan yahay dee taasna dhulkiina dee taa loo dhigayaayo dadkiina khuluq ay ku yaqaanaan iyo ruuxaasi inuu beenaalo yahay oonu run sheegin ayaa dadkiina markaa ay noqonaysaa mid dhexdoodii loogu soo rido oo dee lagu barto ruuxu kolleyba waxa uu ka caado leeyahay waa wax laazimayo isagii laguma baranayo bal xadiid kolle bukhaari iyo muslimbo way wariyeenun waxay noogu suganun taxriidka iyo dee san la isku boorinayo ruuxu bal inuu sidqigii iyo runtii ilaaliyo laazimo dignin la isaga digayo kadibkiina dee waxaa sidqiga oo la laasimo kaba dhalanayana waa kaa xadiidka inooguba sugan kolley sidqiguna sidqigan carabka iyo runtan dee aan naqaanee hadalkii aanu wax waaqaci waafaqsan kuba warramayo sidqi waa lagu magacaabaa xaggii niyadii oo kale sidqi waa lagu sifeeyaayo waa ikhlaaskii inuu ruuxu niyadiisan dee kaba run sheegayo oo dee arrintani ay runta camalkii adigu ilaah daraaddii uu laba yimaado taasoo kale acmaasha nafteeda sidqi waa lagu sifeeyaayo waa marka ruuxa daahirkiisan waxaan kaba muuqda iyo waxaan uu qarsanayo ay siman yihiinee taasna aanu waxaan u muujisanayo ay ka dhab tahay ee waxa u qarsooni ay laba mid tahay taasna waa xagga camalkii oo kale iyada sidqi waaba lagu sifeeyaa kolley barkaasna dee intuba waa anwaacdii sidqiga ruuxna hadduu waxyaalahaas laazimo oo xaggii marka la eego sidqigii qowl iyo sidqigii niyada iyo sidqigii iyo xataa alwafaa bilcahdi iyo wixii uu niyeysnaayo khayrkaay uu oofiyey iyo sidqigii acmaashayo umuurahaasi ay isu raacaan oo uu laasimo waa taa sidiiqnimo lagu sifaynaya marka ama martabadaasba uu noqonayo mid kuba sifoobay dee kadibkuna isna intaba waa kaba yimaadaa kolley waxyaalana waa inoo dambeeyaan oo weli baabku waa inoo socdaaye haddaba waxay abdaygu inoogu sugan ataxriid cala sidq iyo sajrintii la iskaba sajrinayay kadibka iyo dee waxyaalaha dhow ruuxu markuu caado kaba dhigtee wax had iyo goor ay kaba dhacaan labada dhinacba ay noqdo waxa kaba dhalanaya ama in ilaah agtiisa loo qoro sidiiq ama de ruuxa kadaabka taas baa xadiidka inooguba sugan xadaثna qtaybaة qaala xadaثna jariir can اlacmaشh can mujaahidi can abi macmari can cabdillaahi sanadku waa dadaan soo wada marnay waana ahar weeye mowquuf oo ku taagan cabdullaahi bn mascuud abu macmarkana cabdullaahi bnu sakhbara ayaa la yidhaahaa kolley abu macmar dhowro ruwaadda kolkol kunyadoodan kuba shuhuroobay way jiraane inta badan dabaqaadkay ku kala tegsan yihiin oo imika halkan oo kale taabicigan weyne cabdullaahi bnu mascuud laba kulmay waa nin la yidhaaho dee labada saxiixna riwaayo waa ku leeyahaye cabdullaahi bnu sakhbara laba yidhaaha weeye dee abu macmar kaleo dee meelo ka sokeeya galaana waa jiraayo dee taas hadduu kitaabka inoogu yimaado markaasun baa kuya aan arki doonaaye laakiin ninka halkan imika inoogu sugan waa nin taabiciya oo taabici weyna oo hiqa ah oo rijaasha markaa saxiixaynba kaba mid oo cabdullahi bnu sakhbara la yidhaaho ninkaas baa cabdullahi bnu mascuud kaba warinayo qaala wuxuu yidhi ina mascuud laa yasulxu ma suubanayo alkadibu beent fii jiddin dhab iyo walaa hazlin ciyaar iyo dheeldheelba oo ine waxa weeye beenti hadduu ruuxu waxaan ku talagalay oo uu dhab ula leeyahay iyo camd iyo hadduu ciyaar u leeyahayba kol haddii uu shay aan waaqici waafaqsanayn kuba warramayo waa been xaggii shareecadiina waxa weeyaan dee waa beenun waa waxaa ismigiiyo dembigu kaba imanayo markaa beentu yaryaraysi ma laha weeye oo ujeeddadu waxyaalo imaka in uu ruuxu laba yimaado oo aanu kuba talagelin oo ciyaar ulaba imanayo ama uula imanayo dadka aad kaga qoslisidiyo waxyaalahaasi ha lagu qosqoslo uun iyo beentii kaleu toos iyo caadi uba sheegayeen dee ahayn ciyaar kaba ahayn waa isla midun xaggii sharciga waa beenunoo markaa wax iyadu bannaan ma aha wax suubanaya macnaa ujeeddadu wax bannaan ma aha xaggii sharciga kadibkii ma bannaana fi jiddin walaa haslin bacdilaa dee suurooyinkii koobnaa ee lagaba soo reebay ee maslaxadooda ama maxdiga ah ama raajixa daraaddeed looga soo reebay mooyo de aynu soo aragnay khaasatan waa saddex suuro sida xadiidkii umu kulsum inooguba yimi saddex suuro ay ahayd oo dee kolkol culimmadu markay suurooyinkaa tirinayaan kolkol bay xad wujuubba gaadhsiiyaan jaanibkaasoo imanka haddii ruux aada og tahay ruuxu daalimi doonayo agtaadaabuu ku soo dhuuntay ama waad ogtahay halkii u kuba sugnaa wuxuu doonayaa inuu dilo waa ku weydiiyey suuradaasoo kale been in la sheegaa waajib bay noqonaysaa si ruuxan loguma badbaadiyo haddii maalkiisiiba hayto ammaano aad kuba hayso ama cid kaloo ruux daalimi doonayo inuu qaato oo uu xoog kaga qaato oo laguba weydiiyo taasoo kalena si maalkan loo badbaadiyo waayo waxaan kale waa mafsada wixii lalaba imanayay dulmi xun baa lalaba imanayaa tanna iyadii waxaa kuba sugan maslaxada weyn baa ku sugan bal waxay leeyihin xataa dhaar beena waa dhaaran karaa ama ha tawriyaysto ama arrintani waa jaanibkan oo dee waxaan ka weyn baaba yime dee waa ku dhaaran karaayo haddii uu sheego isagu uu arrintii isagoo idhaa been baan iskaba ilaalinaya uba sheego waa ruux isagii baa dee dembigii noqonaya bal icaana meeshii imanaysa haddii ruuxiisa laguba dila ama xoolihiisii lagu qaatoo kale bal markaa bal waxyaalaha waxaa ku sugan maslaxo cad mafsadadii marka horeba laynoogu diiday beenta ee mafsadadan iyo madaradan ay leedahayna meeshu way kaba baxday oo maslaxa yimi haddii laga tagana mafsada imanaysa suurooyinkaasi waa suuro shareecadii banaysay laakiin marka aanay umuuraha ahayn dee ama teeda yar iyo teeda badanba mid suubanaya maaha marka maxaa bal xadiidka qayb dambe aynolo atarka laa yaslixu lkadibu fi jiddin walaa hazrin walaa an yacida ay walaa yaslixu ma suubanayo weeyo an yacida inuu ballan qaado axadukum axadkiin u yabooha waladahu ilmihiisa shay-an wax uma laa yunjiza lahu aanu u oofin waa nooc beentii kaba mida oo khulfulwacdi iyaduba qayb beentii ka mida un weeyo xataa iyada san oo kaloo dhici karta waalidkii iskaga badnaan karta isagoo ku sasabaya ilmihii hadduu waxu ku ballan qaado yidhah waxaasaan ku siinaya ama waxaasaan ku yeelaya oo uu oofin waayo oo kale dee iyadna kadibkii bay noqonaysaa taasna wax suubanaya maaha waatare waxaa abu daa'uud wariyey xadiid saxaabi yar oo cabdullaahi bnu caamir ibnu rabiica la yidhaah aabihiina caamir ibnu rabiica weeyaan oo dadkii xabashana u hijrooday mujaajir dadkii islaamkaba u degdeg u ahaa kolley nin quraysha muu ahayn waa reer make ee reer beni cadi buu xilfila lahaa qabiiladan cumar iyo jilibkii cumar iyo ee islaamkiisi waa horreeyey isaga iyo haweenadiisan iyo waana dadkii tegaya xabasho tegay baabay ahayn inan yaroo bal markaa saxaabi yar weeye cabdullaahi bnu caamir baa wuxuu soo naqliyey iyadoo rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh gurigooda joogo inuu rasuulki gurigooda uu rasuulka ilaahay joogo salawaat ullaahi wasalaamu caleyhna hooyadii u yeedhay ay tidhi yaa cabdallaahi tacaala ucdika cabdullaahi ow kaalay waxbaan ku siinayaaye rasuulka ilaahay baa wuxuu ku yihi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh ma aradti an tucdiyahu maxaad doonaysay inaad siiso waxay tidhi aradtu an ucdiyahu tamran waxaan doonayay inaan siiyo timir inaan siiyaan doonayay maxaa rasuulka ilaahay ku yihi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh ama inaki low lam tucdiihi shay-an kutiba calayki kidba haddii dee aad hadalkan waabad ku soo kelinaysa dhici karta dabada inay kaga soo kaxaynaysay haddii aanad wax siin oo imaka arrintu ay ahayd un hadal un kaa ahayd iyo bal taasoo kale oo aanad siin dee arrinkan aad doonayso nad wax siin been baa lagu qorila macnaa taasna been un bay ahaan lahayd waa ilmaha yar wixii lagu lahaayo waa tan haddii aad ugu ballan qaado onad u oofin dee waa dhowca kadibkii ah marka xadiidkaasa inooguba yimi abu daud kitaabkiisana inooguba sugan waana xadiidka saxaabigaasi warinaya yar ee asxaabtii yaryareed ka mida cabdullahi bnu camir ibn rabiica rasuulkuna hooyadii ku yidhi haddaanay dee arrintu ay imaka ya ay ka ahayd un adigu bal isaga ku qaba iyo ku soo geliya wax kale ee aanad wax siin ahayn been baa lagu qori lahaa marka taasoo kalena waxyaalahaasna ee been yaryaraysi markaa ma lahay noqonaysaayo wixii yare iyo wixii badnaa kol haddaanay intii laysu rukseeyey ahayn ee beentii un bay noqonaysaa oo wax ismi ka yimaado walow dee ismigeedu kala waweynaanayo xagga waxyaalaha ka ratimaya iyo mafsadada ay leediyo jaanibka u kala weynaanayo baabu ladii yasbiru calaa ada nnaasi bal wuxuu u baabaysan yahay baabu ladii ay baabu madxi ladii ama fadli ladii kii fadligiisa yasbiru sabraya waa caddayntii calaa ada nnaasi dadka dhexdooda dhibkooda oo ruuxa dadkii dhex ku dhex jira jumcadoodii iyo jamaacadoodii xaadiraya janaa-istoodii isna ka qayb gelaya koodii xanuunsanaya soo booqanaya ku dhex jiray ee isagoo sidaa ugu dhex jira dee kolley dad meel wada jooga ruuxa dhib waa ku iman karaayo dadkii waa kaga iman karaaye isagu u adkaysanayo kuba sabrayey balkaasi fadliga uu leeyahay uu kaba fadli badan yahay ruux dadkiiba ka dhex baxay ka gooni noqday xataa daaco waxaan uu la gooni noqday ee dadka ugaba dhex baxay haba noqdeenee cusiladaa dhan isagii kuba dhacay kuba sifoobay taas buu baabkeedii yahay xadiiskuna waaba kanoo wuxuu yihi markaa musanifku xadaثna aadamu qaala xadaثna shucbaةu can اlacmashi can yaxya bni wasaabin can ibni cumara can الnabiyi salى اllahu عalيه wasalam qaala anahu qaal bal sanadka saddexda hore iyo dee saxaabigu waa dad mayn marar kala duwan soo aragnay intaba marar kala duwan sheekhan bukhaari laga bilaabo aadamo ilaa bilaawyadii kitaabkaan soo yar ararkaynay marar iyo dee labadan kale imaam shucbe iyo acmash yaxya ibnu wasaab ma xusuusin hore inaynu soo marre waa nin adigu isaguna iqa ah iqaadii ruwaadda kaba mid ahaa caabid ahaa kolley reer bani asad bu waaye laakiin alasadiyuda nisbadani waa mawala ahaan reerka kamuu dhalanaya waa dadkii mawaalid ahaa waa nin reer koofa ahoo muqri ahaayo caabid ah oo atbaac taabiciintii yaryaray dabaqadii zuhri iyo qataade iyo qolooyinkaas ayuu dabaqadooda yahay ama xaafid ibnu xajar qolooyinka uu kaba dhigo kuwa afraad ee ruwaadan axaadiisa warisuu labiyo toban qaybood ama labiyo toban dabaqo kaba dhigo dabaqada koowaad saxaabadii ay yihiin ilaa dabaqada labaad iyo tashanaadna ay taabiciintii noqonayaan kolley ta lixaad ilaa ta sagaalaadna waa atbaacu taabiciintii marka tobnaad lasoo gaadho ilaa labiyo tobnaadna waa dadkii atbaacu taabiciinta la kulmaya laakiin iyaga kala wada waaweynanayo maraatib yeelanaya haddana way kala waaweynanayaan bal waa qolooyinka afraad ee ruwaadda ayuu isaga istilaaxiisa marka la eegaya tuu kaba dhigay bal waxaan leenahay yaxya ibnu wasaab alasadi waa nin hiqa ah weeye ninkaas baa ibnu cumar xadiidka inoogaba warinayo wuxuu yihi can ibni cumara can الnabiyi salى اllahu عalيه wasalam qaala anahu qaal almu'minu ruuxa mu'minka aladii mu'minkaasoo yukhaalidu dheehaya oo ku dhex jira annaasa dadka wayasbiru sabraya oo calaa adaahum dhibkooda u adkaysanaya kuba sabraya ayaa khayrun ka khayr badan min aladii waa ruuxii mu'minka ahaaye aladii kaasoo laa yukhaalidu aan dhex gelahayn dheehayn annaasa dadka walaa yasbiru aan sabrahayn calaa adaahum dhibkoodana aan kuba sabrahayn kaas baa kaba khayr badan oo kolley khuldadan ama dee ikhtilaadkan la sheegayaa maaha ruuxu in kii faasiq ahaa kii xumaa iyo dadka aan toosayn iyo dadkaa dhici karto ama in dembi uun uu kaba kasbado ama ay u jeed waktigiisii ay lumiyaan oo kale dhex fadhigooda iyo la joogooda iyo majaalistoodii la fadhiisigooda taa ujeeddadu maaha ee waa ruuxan mu'minka ee ku dhex jira dadkii kale mu'miniinta ahaa isagoo diintiisiina ilaashanaya jumcadoodii iyo jamaacadoodii joogaya janaa-istoodii ka qayb gelaya koodii xanuunsanaya booqanaya iyagii kuba dhex jira ee taasna in wanaaggii faraya xumaantii u diidaya kuba dhex jira kacaynkaasi wuu ka fadli badan yahay ruux dee markuu arkay sharkii oo badan dadkii ka dhex baxay oo cusilo isagii kuba nool xataa jumcadii iyo jamaacadii haba yimaadeene laakiin asal ahaan dadkii ka dhex baxay ka gooni noqday ama meel gaara isaga kuba sugan oon dadkii ku dhex jirin kaa waxa ka khayr badan kan waayo dee umuuraha kulanka dadka lagaba faa'iidaysanaye ama jumcadii iyo jamaacadii iyo janaa-istii iyo kii bukay oo lasoo booqda iyo macruufkii la isfarayey munkirkii la iskuba diidayey iyo kii jaahilkaa wax la bariyo umuuraha caynkaasa dee waa taas fadliga ay leedahay iyo waxyaalaha uu kaba kasbanayo ayaa ruuxan daaco uun udhe isagii intuu u gooni noqday dadkii kaba dhexbaxay ama cusiladaa dhan isagii galay umuurahan dee dadka mujtamaca iyo bulshada kolley dhexdooda kaba imanaya ajriga uu kuba helaya kaba badan ee welibana u adkaysanaya dhibkooda iyo taas oo kaleo kolley waxaa la arkaa dee axaadiis waata kuba timi saxiixa ah inay dadka ay iman doonto waqti ay u khayr badnaadaan dee nin adhigiisa yar meelaha buuraha iskaga raacanayo kolba halkii roobka daa uba raranayo dadkii waxba aan kaga sugnayn macnaa sharkiisiina dadka kaba haysanaya faraana ka qaadaya isagoo halkaa kuba caabudayo o kale waxyaalo kaloo bal cusilada keenayaana way timi oo dee aimada qaarkood sida khadaabiyana cusilada iyo waxyaalaha ay mualafaad iyo kutub gaara iyo balka hadalkeed ku khaas yeeleen laakiin arrinku marka uu yahay dee bal fasaadkuna aanu heerkaa xadiidkaa kuba sugan aanu gaadhin ruuxaa dadkii kuba dhex jira xumaantii iyagu ay lahaayeen la mushaarakayn maayo kii isagu xumaan lama fadhiisanayo lama mujaalasoonayo walow wanaaggii farayo xumaantiina uuba diidayo jaanibkaa dee diintiisii in waa dhowranaya laakiin waxyaalaha kalean tilmaanayna waa ku dhex jiraa dadkii kamuu dhex bixin haddii hadal ku yimaado dhiba ama qowlo waa u adkaysanaya oo uga sabraya kaas baa ka khayr badan dee umuuraha iyo masaalixdaa meesha ku sugane xagga dadka kulankooda iyo waxyaalaha kan isagu dadkii kaba dheeraaday isagoo arrintiisu ay tahayba isagoo diintiisa ilaah kuu badbaado ka gooni noqday kan baa kaba khayr badan dhibkiina u sabraya cibaadadiisiina dee xumaantiina iskaba dhowraye laakiin dadkii kuba dhex jira kaas weeye oo bal kolley dee maraaxil bay noqon unoo umuuraha aan sheegayne dee axaadiidta kalena waa soo aroortayba e kolley imaam nawowiya raximah llahu tacaalana halkan kalaam fiican buu ku leeyahy kitaabkiisa riyaadka marka uu soo naqliyo axaadiistaasna yar eegaye bal laakiin saa dee ay ku kala xambaaraan waa arrinta aan sheegay axaadiida baabka kuba timi oo tafdiilka imika alcusla cala alikhtilaad ee barhkoodna ay doorteen waa xaaladu marka dee fasaadkii intuu bato ruuxuu diintiisa si ay ugu badbaadaaba aanu jirin laakiin marka ay kale tahay in dadka dhibkoodiina loo sabro laguna dhex jiro xumaantoodiina aan lalagu waafaqin taas baa arrintu ay noqonaysaa taas baana fadliga badan iyo jaanibkaas ama fadliga badani uu kuba jiraya baabu sabri cala aladaa dhibkii sabirkii lagu sabrayey kolle waati aynu axaadiid kala duwan soo marray oo cafigan dadka la cafiyaye loo dhaafayo zallaadkood iyo akhdaadood iyo ruuxa wixii ay kuba sameeyeen inuu ruuxu ku mudanayo isna dembi dhaaf ilaahay subxaana wa tacaala uu ugu naxariisanayo bal taasoo dembigiisii kuba dhaafaya waataynu soo marray bal imanka xadiisyadan inoo imanayana ee sabirkii rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh ilaahay xilmigiisa badan ee dadkoo xumaantoodu ay badan tahayoo yaa matalan ilaahay subxaana wa tacaala uu ka nasahan yahay kuba sifaynayo haddana arsaaqaye umuurahaas ay nooguba imano taasi ay tahay nooc taxriid iyo boorin layskuba boorinayo bal sabirkii dhibtii laguba sabrayey la dul qaadanayey waayo ruuxu kolley caaqibo fiican baa taas uu kaba helayaayo arrintaa horeynu soo maro a ilaahay inuu dembi dhaafaya bal haddaba sabirkii dhibkii laguba sabrayey ayaa waxa weeye waxa weeye intaas buu baabkeedii yahay iyo xasigii jaanibkaas iyo bal umuurihii boorintii taa layskuba boorinayay xadaثna mسdد qاaل xadaثna yaحyى بن سacيid عan سfyaan qاaل xadaثnii الcmaشh عan سacيid بن jubayr عan أbي cabdالرaحmن الsulamiي عan أbي muسى عan النabiyi slى الlaه عalيه وsلم qاaل أnahu qاal xagga sanadka cid aan qabtaa ma jirta laakiin dadkun baan isu yar tilmaamaynaa waayo اجtibaahiya meesha iman kara horaan usoo aragnay msdد yaحyaha uu ka warinaya waa yaحyى بن سacيid الqaطاn weeye ee kolley imika ka halkan meelahan u idlaaqayo yaxya ibnu saciid alqadaanna hadduu idlaaqo sufyaan oo sufyaan un yidhaahdo inuu magacii aabihii ama nisba sheegin ninka uu idlaaqaya waa sufyaan thawri ee sufyaan ibnu cuyeyne maaha sufyaan ibnu cuyeyne waa isla dabaqa weeye ee ninkan uu idlaaqayo ee sheekhiisa ahay oo axaadiidiisana badsaday waa ka hadduu sufyaan kale wax ka warinaya uu magacaabaayo uu dhammaynaya ee sufyaanka uu idlaaqaya yaxya alqadaan waa thawri un abu cabdiraxmaan isulamina waa taabici weyn oo dee cuثmaan ibnu cafaan iyo baabuu qur'aanka ka qaatay iyo cali bnu abi aalib iyo bal mar kale waa nin taabici weyn weliba sanado aad u badanna u fadhiyey oo u fadhiistay dadka inuu qur'aanka baro waa ninkii warinaya xadiidkii de khayrukum man tacalama alqur'aana wacallamahu dadkii warinayay kaba mid ahaa cabdullahi ibnu xabiib baa la yidhaahyo waa dadkii qur'aankana nashrintiisa iyo intuu saxaabadii rasuulka ilaahay kalaba kulmay isagana in badan lagaba qaatay oo dadkaasoo waa taabici weyne cabdullaahi ibnu xabiib baa la yidhaha waa abu cabdiraxmaan asulami ayaa abu muusa alashcari buu xadiidkan maanta ka warinaya can inabiyi sala allahu calayh wasalam qaala annahu qaal laysa ma ahaanin axadun axad aw amase laysa shay-un waa shaku min araawiya shay ma ahaanin ee shaygana wax kastoo mawjuudaba shay waa lagu idlaaqaa saa daraaddeed ilaahayna subxaana wa tacaala waa lagu idlaaqayaa oo qul ayu shayin akbaru shahaadatan qul ilaahu bal matalan marka lafdigu walow uu shaki yahay oo toora eexayd ahayd ama lafdigan ma shay ama axad oo shaki mina raawi uu yahay laakiin shay waxaan leenahay waa almawjuud bu waa macno dee marka la eego aad u caamsan oo wax kasta oo jira oo ama jooga soo matalan lagu idlaaqi karo qur-aankaba waa taa inooguba sugan dee idlaaquhu cala allah bal matalan haddaba in ma jiro axad asbara uga sabir badan uga adkaysi badan uga dulqaad badan calaa adan dhib yasmachu uu maqlayo min allahi caza wajala dhib uu maqlayo cid uga dulqaad badan ma jirto ilaahay subxaanaه wa tacaala waat wainahum khalqigu dee waa layaddacuuna lahu waxay u sheeganayaan oo isaga uga nisbaynayaan waladan walad oo walad bay ilaahay u nisbaynayaan ama ciise waa inay ilaahay ha yidhaaheen ama waa cuseyr ama malaa'ig iyo taas walad bay ilaahay uga nisbaynayaan dee saaxibay ku sheegayaan iyaday taasi jirto haddana ilaahay waa u dulqaadanaya ciqaabtii kuma soo dedejinayo bal albaabkii toobadda u furayo kaa isagu walad u nisbaynayey ama saaxiibo u nisbaynayey ama isaga dee ka kufriyey ee u shariig yeelayay ayuu haddana albaabkii toobadda u furo hadday ka soo noqdaan uu aqbalayaa oo uu ka aqbalayaa waana kanoo iyagoo waxaa ku jira xumaantiibaa muxuu idhi wainahu ilaahay layucaafiihim waa caafiyayaayo iyagoo xumaanta aan ka soo noqon waxaa ku dhex jira ayuu wixii dhib iyo waxyaalihii ka badbaadinaya sixo iyo caafiye iyo kuba arsaaqaya wayarsuquhum waan u arsaaqayaayo cisyaankaa weynay la imanayaan ilaahay subxaanaه wa tacaala dee kaa sababtii risqii ugama goynayo caafiyadii uu siiyey uma goynayo bal waaba usii siyaadinayaa oo risqigii iyo markaa wixii kale uu siinayo ugu nicmaynayeen laba koobi karahayn waa u wadaa iyagoo taale arrinkaasi waa xilmiga ilaahay iyo dulqaadka badan ee ilaahay iyo inuu xaliim yahay xaliimna waaba dee ka aan ciqaabta ciddii mootay kusoo dedejinahayn bal taasba wey wainahum la yaddacuuna lahu waladan wainahu la yucaafihim yarzuqhum arrinku bal taasi ay nooguma sugnaatay dee arrinta kale meesha jirta waxa weeye waa iyadoo halkana la isku boorinayo bal sabir iyo adkaysi la adkaysiyo dulqaad in la yeesho waa taa ilaahayba subxaanaه wa tacaala dee sifadiisaasi ay tahay xilmi inuu xaliim yahay kuwii cusuada aan ciqaabtii usoo dedejinahayn ee ruuxa hadduu taas laba yimaadana cafigii iyo xilmigiiyo taa laba yimaadana iyada taas oo kale cafina sida rasuulka ilaahay kuba dhaartay cizi unbaabay ilaahay ugu sii siyaadiyaa sabirkan iyo caaqibo fiican bay isagii uba yeelan oo bal dhibtii in loogu sabro waa xadiidka ta uu baabka uguba keenay xadaثna cmar bnu xafsin qaala xadaثana abi qaala xadaثana alacmashu qaala samictu shaqiiqa yaquulu bal markii dhoweyd maxaa aan soo haynay xadiidkii casharku inoogu bilaabmay can ilacmashi can abi waa'ilin imikana muxuu yidhi waa acmashkii un xadaثana alacmashu qaala samictu shaqiiqan waa abuwaa'ilkii un nin kale maaha kunyadiisaas baa aada loogu yaqaana abuwaa'il dee shaqiiq ibnu salamana waa magaciisii kolna stan buu sanadkii ma uu kuba imanaya dee ruuxu haddaan u baraarugina waxa dhici karta inuu kolba nin cusubun u qaato iyo nin kale waa waa'ilkii abuwaa'ilkii aynu soo maray ninkaas baan maqlay buu yihi acmash yaquulu xaalu ku qowlayo qaala cabdullaahi waa cabdullahiguna waa cabdullahi bnu mascuud waa intii xadiidkii hore aynu casharku inoogu bilaabmay isku xigtay ee xagga horun baa isbedelo cumar ibnu xafsiya bi xafs ibnu kiyaas ibnu dalqin inakhaci aynu hore usoo maray unbaa xagga hore yimi wuxuu yihi cabdullahi ibnu mascuud qasama uu qeybiyey annabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay qismatan waxbuu qeybiyey kolley xunayn bay ahayd xoolihii la helay ayuu qeybiyey ka bacdi maa kii barhkii oo kale kaana wahaa yaqsimu dee rasuulka ilaahay markaa ama fay yimaado ama khaniime la helo iyo ama maal kaleba yimaado si uu qaybin jiray ama waxyaalihii uu qaybin jiray wax kaba mida ayuunbuu qaybiyey faqaala rajulu nin baa yidhi min alansaari ansaar kaba mida kolley de waa nin daakaa islaamkiisu aan u fiicnayn oo ansaara ayaa wuxuu yidhi ansaarnimada nima waa magac madxi waa magac islaamiya laakiin dadkii reerkan kaba dhashay aws iyo khasar kaba dhashay munaafiqiintii waktigii rasuulka ilaahay jiray ba intii madiine ayin bay munaafiqiintu la bilaabmeene maka intii la joogay munaafiq ma jirin oo ninkii gaalkaana gaalnimadiisa waa kaa kuba faanaya caddaysanaya muslimiinta mustadcafiin bay ahayd markii islaamkii xoog yeeshay ee halabo dee uu noqday markaa uu xoog yeesho daahir noqday waa beder intii ay dhaca xataa intii hore sanadii hore iyo labadii intii hore ee madiine rasuulka ilaahay joogay weli dagaalkii beder aanu dhicin reero dhan oo ansaaroo ga-an islaamin baaba jiray ama jirbiyo dhan oo ansaaroo intooda badani aanay islaamin kuwan munaafiqiintaasa inuu ubayina gaalnimadooda way caddaysanayeen markii beder intuu dhacday qoraysh laga adkaaday ee islaamkii ciziga iyo duhuurkaa weyn uu yeeshay ayay dee sida xadiidka inoogaba yimi yidhaaheen hada amrun qad tawajah waa arrin muuqda kaniyo markaasay daahir ahaan islaamnimo u sheegteen marka waayo ruuxu markuu cizo iyo leeyaa ciddii isku dhadhoweynaysa ama isku qarinaysay ay timaadaayo ruux isagiiba markaa mustadcafa dee inay ruuxna markaa balkan aad wax ka heshide isu ekeysiyi ma yidhaaho oo kale markii islaamkii xoogoobay bay soo baxeen markaa cidday ka soo baxeen waa dadkii markaa madiina ayay ahaayeen de cabdillahi bn ubaya amtaashiiyo dad aad u badan dadkii uu maalintii uxud la noqday saddex boqol gaadhayay dee dadkaasi may ahayn dad muhaajiriin oo debed ka wada yimi may ahayn waa dadkii madiinown markaa magacu taa ha noqdee laakiin reerka dadkii kaba dhashay dee dad aan islaamin ama arrinkoodu nifaaq ahaa waa jiray sida dad kaleba acraabtii kale iyo dadka ajlaaftii kaleba ay dad kale loogaba helayay oo islaamkoodu aanu fiicnayn haddaba nin baa yidhi de malaa wax weyn doonayey oo isagu aan malaa wixii dee si intuu doonayey aan helin wallahi baan ku dhaartay inahaa tani waa qaybintii rasuulka ilaahay buu sheegaya laqismatun qaybin weeye maa uriida biha waj ullaahi ilaahay wejigii ilaahay daraaddii aan loo qaybin ilaahay wejigii aan loolaba jeedin amase ma uriida biha wajhullaahi caza wajal hadalkaasuu yidhi oo waa qismo iyo qaybin rasuulka ilaahayna salawaat ullaahi wasalaamu caleyh maalintaa xoolihii badnaaye uu qaybiyey wuxuu ku khaas yeelay dadkii mu'allafada ahaa ee iyagu markaa intay islaameen islaamnimadka uu jeclaysiinaye uu kuba sugayey kuwaas buu xoolo waaweyn siiyo boqol boqol geel ayuu rag badan oo odayaashii ama nejdi ha ka yimaadeen ama quraysh mu'allafadii ku muslimatulfatxi ha kaba noqdeenba uu siiyey rasuulka ilaahay dadkii islaamkoodu fiicnaana isagoo islaamkoodii kuba daayey iimaankoodiibuu kaba tegayo xoolaha badan dee waxaa in badan qaatay ee la helay maalintaas ama ha noqdeen muslimatulfatxi ama dadkii kale ee meelaha kale kaba yimi ee reerahoodana madaxda u ahaabaa rasuulka ilaahay taariif daraaddeed waana taa iyagoo dad aan ahayn munaafiqiintaase asxaabtii fiicfiicnayd ba ansaar oo kalea inay barhkood yidhaaheen oo ansaari yarxamu llahu de ama dee rasuulka ilaahay ilaahay waa u naxariisanaya waa cibaaro yar canaan ah quraysh buu wax siinaya annagana waa naga tegaya iyadoo seefihii ayagii weli dhiigoodii uu kaba da-yo macnaa raggii aan la dagaalamaynay islaamnimo kula dagaalamaynay oo h weli seefaha iyagii ay qoyan yihiin ayuu iyagiina wax siinaya annagiina naga tegaya taasi ay keentay rasuulka ilaahay inuu ansaar ororiyo meel keliya isugu geeyo wixii ay qabteen ay tareen uu sheego yidhaah saa iyo saasaa samayseen rasuulka ilaahayna iyo islaamnimadkana wixii ay kuba heleen rasuulka ilaahay uba t uu tiriyo ugu dambaynna uu yidhaaho mayaydaan idinku raalli kuba ahayn dadku inay neefkii adhi ahaa iyo neefkii geel ahaa la tagaan idinkuna rasuulka ilaahay aad la hoyataan salawaat ullaahi wasalaamu caleyh waxaani waa dee iyaga waa badbaadadooda soo dhawayntooda markiiba ay yidhaaheenba ee radina waxaan taasaan raalli kuba noqdan bal umuurahaasi way dhaceen oo dee kolley damaca adduunyo waxyaalo badan buu keene laakiin ninkani hadalku kuba hadlayo waa nin maaha dee waa nin aan ahayn dadka caynkaase hadallada kale kuba hadlay kala midayna waa nin dadka adigu islaamkooda aanu fiicnayn waayo raggay magacaabeen halkan ay soo magacaabeenba dee kolley waa rag kale uunoo dadka ama nifaaq laguba yaqaanay bal dee arrintan arrin ku dhowna maalintaa way dhacday oo waa markaa uu lahaa ninka kolley rasuulka ilaahayna sheegay inuu ee asal u yahay ama dad ashbaahdiisa ama isaga ay kaba imanayaan khawaarijta oo kale icdil yaa rasuulallahi kuma yidhi rasuulka ilaahay markaa dee tan kulaba khidaabay markaa tan laakiin rasuulka ilaahay tii uu ninku kula hadlay may ahayn meel kaluu kaba yidhi qultu waxaan idhi waxaa odhanaya ibnu mascuud ana waanu maqlay laaquulanna waan odhanoo linabiyi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay baan wallaahi waan ku dhaartay arrinkan u sheegaya oo arrintan ilahay baan u sheegay rasuulka ilaahay baan uba sheegaya waan u dhaaranaya laamtan waa laamu lqasam faataytu rasuulka ilaahay baan u imi oo rasuulka ilaahay baan salawaat ullaahi wasalaamu caleyh uga imi walxalwa fii asxaabi isagoo asxaabtiisii kuba sugan kolley arrinka wuxuu la yimi oo dee arrintani waa arrin weyn ninkani kuba hadlay markaa oo rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh dee si uu bal dadkan xaaladoodi iyo ninkan xaaladiisiiyo amsaashu uba ogaado ayuu uguba yimi kolley jaanibkana markaa wixii fasaad weyne kaba ratimaya sida kan oo kale ah ee namiimo iyo isku dir iyo waxyaalahaas ma noqonayso walow rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh xadiid abu daawud iyo ay wariyeen uu yidhi axadna yaanu axad asxaabtayda ka mida waxba iga soo gaadhsiin waxaan jeclahay inaan idiin soo baxo iyadoo laabtaydu ay fayowda hor ruuxna aanan lahayn dee waa kii saas iyo saasoo waxba taasa ayaana waxba e laakiin waa dadkii ama falataata lisaan iyo waxyaale kaba dhacayeen tan oo kale nifaaqi iyo waxa mara kala duwan rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh waa loo soo naqliyey bal waxa weeye dee gees waxaabay noqonaysaa un dadka caynkana dee ogaanshihii laba ogaanaya iyo balutaan baaba dee waxyaalaha ugu horeysa ee dee meeshii kaba imanaysay waayo fasaad weyn baa hadalladan caynkana kuba sugan laaqulanna linabiyi salى اllahu عalيه waslm faataytu waanu imi walxalwa fii asxaabi fasaarartuhu dhegtaan wuxu saaray waan siraysay wudha ujeeddadu hadalkii dadkii kale kaba qarinaya rasuulkii ilaahay baan hadalkii la siraysay oo dhegta aan uba saaray fashaqa dalika calayhi rasuulkii ilaahay buu arrinkaasi ku cuslaaday waa dhibay watagayara wejhu waana kaba cadhooday wejigiisii baa isbedelayba oo wejigiisii baa isbedelay uma qaala dee taas waqadiba waan u cadhooday xataa wadidtu ilaan ku tamaniyey anii anigu lam akun inaanan ahayn akhbartu mid uba warramo ilaa aan markii dambe anigu kuba tamaniyey inaan noqdoba mid aan uga sheegin oon idhi maxaad uguba sheegaysayba laakiin haddaan rasuulka ilaahay ha cadhoodo hadalkani ha dhibo rasuulka ilaahay wejigiisa ha isbedele laakiin intaa wax dhaafsan uu laba yimi ma jirta uu sabray waa u dulqaatay baabkuna waa tii u baabaysnaayo waa dhibkii loo adkeysanayey la dulqaadanayo wuxuu yihi markaa rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh uma qaala qad uudiya waa la dhibay muusa nebi muuse biaktara min dalika intaa inka badan baa lagu dhibay oo qoomkiisii intan inka badan bay ku yidhaaheen fasabara uu sabray dee ana qudwa igu sugnaatay weeye fabihudaahum iqtadih ilaah baaba yidhi dadka aad la soo tiriyee rususha ah ee kaa horreeyey hanuunkoodii kuba daya ilaahay yidhi haddaba wuxuu u soo qaaday tan waa dee inuu sabrayo intan in ka badan ba in nebi muuse laguba yidhi uu sabrayo ana waan sabrayaayo sii baa rasuulka ilaahay uu dulqaatay sabray ruuxiina wax ciqaabuu gaadhsiiyey maba jirin arrintan rasuulka ilaahay sheegaya qad udiya muusana dee kollay qoomkiisi way dhibeenbe waa kii ilahay yihi laa takunuu kaladiina aadaw muusa markaa fabara'ahu allahu mima qaaluu way wa kaana cind allahi wajihan oo ha noqonina dadka mu'miniinta uu kuwii nebi muuse dhibay oo kale waa qoomkiisii isagaa raacsanaa bal intii dee cadowgoodii laqaraqay dabadeed bay haddana nebigoodii ay dhibeen oo waxyaalihii ay ku yidhaaheen waxaa kaba mid ahaa isagoo isagu gaar u maydhan jiray iyagoo caado malaa ay u ahayd inay isku dhex maydhaan iyagoo dee qaaqaawan halkaa banaana meelahaas ayay dhahan wuxuu waxaa uu gooni ugu maydhanayaaba sheeluu leeyahay waa say yidhaaheen nebigoodii bay taa ku yidhaaheen ilaahayna subxaana watacaala waa beri yeelayo maalin uu maydhanayay dhagaxuu dharkiisii dulligay ayuunbaa cararay dharkii la cararay nebigii waxba ma xidhna dharkii baa uu la cararay xaggoodii buu kula soo kacayo iyagina way joogaan nebigiina ushii buu wataayuu daba ordaya u leeyahay sawbii xajaru war dhagaxow war dharkayga ii dhig dharkayga ii dhig dharkayga ii dhig dee ina ilaahay baa beri yeelayo markaasuu markuu iyagii dhexdoodii laba yimi buu joogsaday markaasay arkeen waxay ku sheegayeenba inaanu lahayn bo isaguna dharkii intuu qaato ushi ayuu ushiisii laba dhacay ilaa dee dhowr goor uu kuba dhuftay ushio malaa la yidhi waayo de sida xadiidka kuma sugnaa nadaba ma athar baaba ushiisii dhagaxii naftiisii ay raadaysay bal hadda wuxuu leeyay nebi muuse waa la dhibay intan iyo inka badan ba u sabray anna waan sabrayaa weeya waan dul qaadanayaa kale xadiidkana waxyaalaha ay culimmadu yidhaahaan ee inooguma sugan dee sabirkaas iyo xilmiga iyo taasi way inooguma sugan tahay rasuulka ilaahay sabirkiisii badnaa dulqaadkiisii badnaana iyada way inooguma sugan tahay waxaa cibaar dadka iyagu fadligaba leh mansiladaaba leh iyaguna waa bashar kolkol cadha way kuba imanaysaao waxyaalaha iyaga lagaba sheegayeen iyaga ku sugnayne aanay kuba sifoomin ay maqlayaan way kaba cadhoodayan rasuulka ilahi hadalkan aan jirin in asaaska lahayn waa kanoo waa kaba cadhooday laakiin arrintoodu maxay tahay oo dadkii kale ay kaga duwaye ka kale markuu cadhoodo waa kan dee ama ficil buu samayn hadduu ama dee ama qowl buu laba iman oo dee waxbuu doonayaa inuu aar guto oo yantaqim linafsi ama dadka caynkaasi ahl alfadl waxay kula kulmayaan haba cadhoodeen waa kan rasuulka ilaahi waa kaba cadhoode kollay dulqaad iyo sabir iyo xilmi iyo taas bay dee kulaba kulmayaan waana sidan rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh da'bigii iyo caadadii ama khuluqii ahayd waana saa dee rasushii kaba horreysayba akhlaadoqda ahayd layna amray inaan kuba dayano qad udiya muusa biakar min dalika fasabr baabu islaaxi daat ilbeyn bal dadka dhexdooda heshiisiintii la heshiisiinayey xaaladooda e taas iyadna fadliga ay leedahay walow xadiid aynu hore usoo maray oo ahaa dee janno ilaa ma gelaysaan ilaa isjeclaataan dee waxa weeyaan taas oo kale oo dee si layskuma jeclaanayeyna salaamtoo la faafiyo xadiid saasa lafdiga aynu soo aragnay lafdigii muslim kolley ma ahayne laakiin waa lafdi kitaabka ku dhow buu ahaa asalkiisu waa xadiidka muslim waxaana xadiidka hore inoola socotay waiyaakum wاlbuqdata macnaa iska ilaaliya isnacaybka laysnaco iskaba ilaaliya buqdadaasi waa xaaliqa oo ma odhanayo diin bay xiraysa me timay xiraysaa ee diintii bay xiraysaa laftigaasi waa inoo horreeyo kitaabkaynu kuba soo maray bal iminkana kolley waa xadiid kale oo isaguna in macnaha leh fadliga weyn ee alislaax bayna annaas uu leeyahy inoo caddayn inoo caddaynaya fasaadka weyne isnecbaanshaha iyo isnicitaanka iyo waxyaalahaasba kaba dhalanaya oo waaba wuxuu markaa taas buu baabka u baabaysan yahay xadaثna صدqة qاl xadaثna abu mعaawiyaةa عan الأcmaشh عan cمr بn mرة عan saلم بn abi الjacd عan abi الdardaaءi عan abi الdardaaءi عan النabiyi slى الlهu عalيه وasلم qاl anahu qaal bal saddexda hore waan dee saddexaynu soo aragnay camr bnu muro waxaan filayaa inuu imika inay noogu horeyso dee haddaanan iloobin haatan dee kitaabkii muddan soo wadnayba waa casharkii la arko dee toddobiya afartanaad meelaha taqriiban inuu noqdo ama haddaan muqadimadii reebna kii lix iyo afartanaad uu noqdo ninkan camr ibnu mura waa camr ibnu murata ibnu cabdillaahi baa la yidhaahaa waa nin reer kuufa waa nin iqa ah caabid ahaa oo taabiciinta raggii ugu dambeeyey ahaa axaadiistiisu ma badna laakiin waa nin rijaasha labada kitaab ama kutubta lixda ana ku wada sugan oo riwaayo ku leh aadna loogu kalsoon yahay cibaado badan ahaa oo dadkii saalixiinta kaba mid ahaa oo dadkii ugu dambeeyey taabiciintana ka mida camr ibnu mura aljamali ninka uu ka warinayaana waa taabici ka weynuun umudardana waa taabiciyad saynu soo marno marka xadiidka sanadkiisa waxaa isku xiga saddex taabici baa isku xiga oo kala warinaya oo bal matalan salim ibn abiljacdina kolley aabihin abuljacdi magaciisa raafic baa la idhaa alashjaci iyo alkadfani iyo kutubta waa u yimaadaaye laakiin waa wala ahaan maha reerka kama dhalane waa mawaalidii buu kaba mid yahay isaguna waa nin reer kuufo oo siqa ah arrinkay ku sheegaan saxaabo dhowr oy tiriyaan ayay leeyihiin culimadu muu soo gaadhin ama wax kaba maqlin oo markaa irsaalkiisaa badan dad kala duwan oo dee saxaabo oonu laba kulminoo xadiidkii aan waasdadii sheegina uu wariyo oo bal irsaal badan bal dee waa tadliisna way kuba sifeeyeen si uu dahabi intuu rag cumar iyo rag la tiriyey kitaabka siyar oo uu sheegay inaanu la kulmin ayaa kaba cabira huwa saaxibu tadliisin weeye waa nin tadliis lahoo tadliiskuna waxay ka dhigan tahay waa ruuxii oo dee shaksi aho ama hala kulmaba ama dee ha soo gaadhee waxaanu ka maqlin ciddii uu ka maqlay intuu rido ruuxaanu ka maqlin uu odhanayo can fulan iyo dee cibaaradu isticmaalaya can iyo kuwaasay labantee macnaha ruuxii oo bal xadiidkii ciddii uu ka wariyey aan sheegine cid kaloonu ka warinoo laakiin uu la dee la mucaasarooday ama uu laba kulmay xadiidkii uba tiriyo taas bay tadliisi dhahaan marka waxa ay tahay ninka caynkaasna hadduu can yidhaaho waa la yska dhowraayo waa la yska hubsadaa lakiin hadduu xadaثani ama samictu idhaha arrintu been may ahayne dee waa la aqbalaayoo kale bal markaa isaga xaafid maxajarna kitaab uu leeyahy xagga tadliiska wuxuu ka dhigaa dabaqada labaad oo waa dadkii iyagoo tadliis kaba dhacay haddana axaadiistooda badan daraaddeed ee tadliiskoodu yar yahay ama intayn waxa weeyaan ay culimadu aqbaleen tadliiskooda orde riwaayaadkooda ay aqbaleena bal waxaan leeyahay waa nin taabici oo taabiciintee dhexe kaba mid ah laakiin bal umuurahaasna laguma sifeeyo salim bn abiljacd waxay soo naqliyaan aabihi abuljacdin lix nin buu dhalay isaga magaciisa kumay soo daraane lixo laba ay khaarijiyin yihiin macnaha waxay qabeen afkaarta khawaarijta labana shiicay ahaayeen oo afkaartii shiicaday qabeen labana murji ay ahaayeen kolley waa irjihii adugu bal markaasoo dee taa aabbahood odhan jiray yaa baniya qad khaalafa allahu baynakum ilaahay baa iskiin kala weydweydaariyey de waa qoys keliyo haddana afkaartaa kala duwan oo dhici karto inay colba yihiin oo iyagu taa qabayo kolley isaga shan buu dahaabitiriyaa ninka lixaad ma magacaabo dee ninkana magaciisa kuma soo dira waa lix kalaaba dhici karta isagoo nin dee dadkii sunno ahaa kaba mida oo dadkii siqaat ruwaad bal matalan axaadiisa badanna lahaa ee dee arrintaan sheegaya haba jirte bal markaa sali bn abiljacdi ba muxuu yihi an abi darda can abi darda can الnabiy salى الlahu عalيه wasalam qaala alaa unabikum maydin warramaa bidarajatin darajo maydinku warramaa afdala ka fadli badan min asalaati salaadii wa siyaami soomkii wasadaqati sadaqadii manaa waa derajo ka fadli badanba salaadii iyo soomkii iyo sadaqadii bal nawaafishoodii iyo sunayaashii lama badsanaya noocaas ahayd ajriga iyo sawaabka laga helaya uu ka badan yahayba qaale waxay dhan bal ahaa inoogu warran taas qaala markaa rasuulka ilaahi wuxuu uhi salawaat ullaahi wasalaamu calayh salaaxu daati lbeyni waa xaalada dadka dhexdooda atoo la hagaajiyo la islaaxiyo taas weeye wa fasaadu daati lbeyni waa xaaladaa dadka dhexdooda ahaatay oo fasahaada hiya alxaaliqatu mid wax xiiraysa weeye waxbay xiiraysaa ee waxay xiiraysaana waa diintiio xadiidka walow dee abu da-uud iyo tirmidi iyo aysan sheekhu u wariyey ay uba wariyeen tirmidi baa wuxuu raaciyaa isagoon sanadkeeda dhammayn horena taa waynu usoo aragnoo xadiidkaa horen tilmaamaya ayay inooguba sugnayde laa aqulu taxliqu shacaara walaakin taxliqu diina malihi tima ay xiiraysaa ee maxay xiiraysaa diintii bay xiiraysaa taas buu yidhi bal markaa xadiidka waxaa iyada inooguba sugan islaaxa dadka dhexdooda la islaaxinayo fadliga weynuu leeyahay taasi way inooguba sugan tahay sababtuna waxa uu kaba fadli badan yahay salaadii iyo soomkii iyo markaa sadaqadiiba kuwan waxay kuba xambaareen nawaafisha oo ajriga ruuxuu salaaxa daatulbeyn kaba helayo ayaa ruuxa mashquulka ee ku eedee camalkan qaasirkae ajrigiisu isaga kuba kooban yahay oo salaad iyo soom iyo sadaqa wixii uu helayey ayaabuu kaba badan yahay taasba weye xataa dee tii kale waaba iman kartaa kolkol in la yidhaha faradkiiba halkan waa kasii heer saraynaya ka ajri badnaanayaayo fasaadka maxaa eeg salaaxii waa dadkii oo isjeclaada xidhiirhkoodu fiicnaado dee hadday taasi jirtana noloshoodii adduunyana way u hagaagaysaa oo waxbay wada qabsanayaan oo dee horumarkoodiiyo noloshoodii adduunya way u hagaagaysaa toodii aakhirana waa dadkan walaala ah isjecel oo diintoodiina way u hagaagaysaa laakiin haddii fasaadkaasi yimaado isnacbaanshahaasi yimaado fasaadkii labadiiba way ka fasahaadayaan sababta waaba tan aan aragno dee markii dadka xaaladii xidhiidhkoodu xumaaday taasi maxay gaadhsiinaysaa inay isdilaan waa dhig la daadiyo oo dee jarimadaa weyne dee dilkaa mandiqadeeniba kuba badan inay maalkii la kala dhaco ama xoolihii dadka la fasahaadiyo in bal waxa weeyaan wax la wada qabsan waayo masjid lagu kulmi waayo khayr la wada qabsan waayo waa taas oo kale bal in dee in waxa weeyaan fasaad acraadii oo kale oo kufsi iyo xumaanahan iyo acraadan matalan lagu tacadiyayo intuba waa fasaadkan iyo waxyaalahaasay kaba dhalanayaan oo dee waxa ka ratimaya fasaadkan matalan marka la eego xaalada dadka dhexdooda isnicbaanshahooda ay isnacaan arrinku ma joogayo oon xad ah in laysa salaami waayo ama la wada hadli waayo ama aan la isjeclayne bal umuurahoodii diineed iyo tii adduunyaba way ku fasaadaysaa saa xadiidka inooguba yimi ee aad diintii bay dadka kaba suulinaysaa oo waaba tan oo dee arrinkii waa tadawuraya salaax marka fasaadkii maxaa ka dhalanaya safku dimaa baa ka dhalanaysa oo waxaa ka dhalanaysa nahbul awaal baa kaba dhalanaysa hadkul acraad baa kaba dhalanaysa waxyaalaha arrintiina in lagu kala tago oo waxa la wada qabsanayo umuurtii diintii aani jiro markaa diintiina way ka xumaanaysaa adduunyadoodna way kaba xumaanaysaa laakiin iyaga isjeclaashahooda iyo xaaladii dhexdooda hagaaga diintoodna way ugu hagaagaysaa umuurtoodii adduunyana way uguba hagaagaysaa bal haddaba markaa taas baa deeta waxay noqonaysaa dee ruuxa islaaxa ka shaqaynaya ee fasaadka intaa leeg isagii doonaya inuu suuliyo ama kaba hor tago fadliga iyo wuxuu helayo way ka weyn tahayba acmaashii kale ruuxa ajrigeedu kuba koobnaa nafcigeedu isaga kuba koobnaa wixii uu kaba helaya fadli ahaa bal markaa taas weeyo kolley maqaamka weyne ay leedahay dee alislaax bayna annaas iyo fasaadka bayd dhexdooda dhacaya waxyaalaha xun ee kaba ratimaya iyo inay diintoodiiba bal iyo diintoodii adduunyadoodiiba de waa ta aan aragnoo fasaadkaa weyn baa kuba imanaye ayaa xadiidka inooguba sugan oo qaala صلاح dat الbayn وفasad dat الbayn hiy اxalqa xadiidka aynu soo marnay waxaa iyaakum wاlbqdta iska jira inay isnacdaan necbaanshaha isnacaysaan taas waayo bqdadaas maxay tahay waa deetan waa fasaadkaasoo waa xaaliq mid diintii ruuxa ka baabiinaysa ka fasaadinaysa adduunyadiisiina dee marka la eego mجtamع ahaan adduunyadoodina ka xumaynaysa wey xadثna muسى waan xadiiث noo sugan قال حدثنا عباد بن العواaم قال أخبرنا سفيان بن الحuسين عن الحكم عن مجاهد عن بن عباس كلey dadka ma wada qbqaban karo ee عباد بن العواaم iyo سفيان بن الحuسين ba koley waxaan filaya saaka inay cusub yihiin cabاad بن العواaمkani waa nin isaguna koley kunyadiisa abusah la idhah reer waasida alkilaabiyuna way culimada u timaadaa laakiin reerka kamuu dhalana waa mawaalidoodii waana nin atbaacu taabiciintii dhexe kaba mida waa dabaqada dhexe sufyaan ibnu cuyane iyo yaxya alqadaan iyo ragga laakiin waana nin markaas marka la eego isagu ninkaa hore waa nin hiqa aweeyo lagu kalsooye ama sheekhiisan sufyaan isaguna waa atbaacu taabiciintii waaweynaaye laakiin ninkani waa nin hiqe laakiin mar baa jirta hadduu zuhri ka warinayo waa imaamkii weynaaye zuhri hadduu ka warinayo waa daciifay way daciifiyaan culimadu axaadiistiisa ma dabdin axaadiistiisa halkaa ma sugna marka marka uu zuhri ka warinayo isaga jaanibka waa la daciifiya waa sheekhiisi gaarka maha isagii baa daciifa laakiin riwaayada sheekhiisaase wixii aan ahayn zuhri waa hiqatu biitifaaqi sidoo xaafidba kaba cabiro waa nin lagu kalsoon yahay itifaaqooda kitaabka bukhaari waa ku sugan yahay muslim muqadimadun buu kuba sugan yahay meel kale iyada kitaabka muslimkagama sugna ee riwaaye zuhrina maahe muhimku waxa weeyaan haddaad aragto sufyaan can zuhriyi sufyaankuna sufyaan ibnu xuseyn iyo sufyaan ibnu cuyeyne ahayd sanadkaas lama odhanayo waa shardi muslim ama shardi bukhaari ama shardigii saxiixa sababto daciif buu ku yahay fi zuhri uu ku yahay laakiin dadka kale dee manay dhicin kutubtan imika saxiix oo kale isagoo zuhri inooga warinayo may dhicin ama sida kale nin hiqaa weeye waana nin atbaacu taabiciinta raggii ugu waaweynaaye bal labadan odhanayay waa kuwaas xakam ibnu cutayba iyo mujaahidna dee kitaabka way kusoo noqnoqdaan labada taabici can ibni cabaasin faاtaquu اllaha waaslixuu daata baynikum macnaa aayaddan buu ibnu cabaas fasirayay ilaahay ka cabsada mu'miniintu waa walaalaa ilaahay yidhi waa ikhwo weeye diintay walaalo ku yihiin ee faاtaquu llaha ilaahay ka cabsada wa aslixuu hagaajiya daata baynakum waa xaaladaa dhexdiina ahaatay hagaajiya islaaxiya iska ilaaliya necbaanshaha isnacdaan iyo buqdiya taas markaa ibnu cabaas wuxu uhi qaala wuxuu ihi isagoo fasiraya haadaa kani ilaahay qowlkiisan uu yihi wa aslixuu daata baynikum waa taxriij iyo dee fattaquu llaha wa aslixuu تxriijun waa tadyiiq iyo cidhiidhin min allahi ilaahay xaggiisa ka atay calى اlmuؤminiina muؤminiinta arrintan lagu cidhiidhiyayo dee in dhexdooda ay fasaad yimaado ay isnacdaan walaalnimadan ama muؤminiintan inama lmuؤminiin ukhuwa waxaa muqtadaheedaasi waa inay isxidhiidhiyaan ay walaalo ahaadaane waxa weeyaan wixii taa ka duwane taa wax ka duwan keenayay inay iskaba dhowraan bal jaanibka waa taxriijku manaa waa tadyiiqo macnaa waxa weeye dadkii dariiq u furani ma jirto diin ahaan marka la eego dariiq u banaani ma jirto iyo meel de iyaga u waasacoy maraan oon ahayn maxay an yattaquu llaha wa an yuslixuu daata baynihim inay ilaahay kaba cabsadaan inay xaalada dhexdooda hagaajiyaan oo ujeeddadu maslak iyo meel kale oo dee imaka tan baa lagu cidhiidhaya inay ilaahay ka cabsadaan dhexdoodiina xidhiidhkii dhexdoodana ay fiicneeyaan marka maslag iyo dariiq aan kaa ahayn oo dee u waasaci ma jiro waa ilaahay kan buu kusoo koobay inay saa yeelaan marka taas ba waa ibnu cabaas kalaamkii waa athar isaga kuba taagan weeye oo dee waxa weeyaan sanadkiisuna waa sanadkaas inay sufyaanna xakam buu kaba warinaya zuraan kaba warinayo waa sanadkaas saxiixaye bal markaa tan buu leeyahay oo arrinkani waa arrin ilaahay inagu koobay oo ah inaan isaga kaba cabsano inagu xidhiirhkeenna uu fiicnaado baltaa bal adugu waxa weeyaan waa alislaaxaas iyo dee fasaadkaa weynee kaba dhalanaya haddii arrinkaasi fasahaado iyo markaa masaalixdii adduunyaya tii diineedba ay ku baaba'ayso taas dignin laynagaba digayo fasaadkaas iyo dee umuurahaasoo laisku baraarujinayo way aadna laysugu adkaynayo babun إdا kdبta لرaجuل huوa laka مصدq waa lfti xadiiثba haddaad been u sheegto nin isagu ah hadalkan kaa rumaysanayo oo hadalkaaga run u haysta maxaa arintu tahay xaaladu maxay noqonaysaa xadiidkan ku arki doonaa wuxu uhi markaa muصنifku xadaثna xaywة بن شhurayxi qaala xadaثna baqiyaة can dubاarata bni maliki الxadramiyi can cabdالرaحmaan bni jubayr bni nufayri ana abaahu xadaثahu ana sufyaan bna asiidi alxadramiya xadaثahu anahu samica الnabiya salى الlahu عalayه wasalama yaquul bal sanadka xadiid kolle waa sanad maqaal ama dacfi ku sugan yahay waanu inoo soo socdaa xayat bnu shurayx oo dee nin hiqa oo sheekha bukhaariya horeynuu soo aragnay baqiyana isagoo kaba warinaya waan soo aragno waa baqiyat bnulwalid nin la yidhaha marar kala duwan baan soo marno nin caalimo reer sham buu ahay laakiin in tadliis badan lagu yaqaano weeye oo markaa aanu xadathani ama samictu o dhan kolley aad baa la isagaba dhowraa oo dee xaggaa waa lagu daciifiya jaanibkaaso weliba tadliis xun oo tadliisu tasfiya la yidhaaha buu yaqaane laakiin bal waxaa cusub maanta dubarat bnu malik ninkan isagu waa dubarat bnu cabdillahi bnu malik baa la yidhaha maligani waa awowgii aabiha cabdullaahi baa la yidhaha waa ninse dee ninka isaga waxa weeyaan kolley sanadka saxaabigiisa iyo kuwaasoo waa reer xadrami waa alxadrami waa markii dambe laakiin waa reer sham raggan waxaan leenahay ninkani nin aan naqaano ama la yaqaanama waa majhuul horta baqiya sanadka waa ku sugan yahi ninkana waa nin majhuulah dadkii atbaacu taabiciintii la ugu waaweynaa ama saaxib saxaabadii yarayd soo gaadhay laakiin aan laba kulmin buu kaba mid yahe waa majhuul horta waa mid cabdiraxmaan ibnu jubayr iyo aabihii iyada hore inuu soo maro waa hiqaat ruwaad bal jubayr ibnu nufayrna waa taabici weynba weeye nufayrna saxaabi weeye waxaa xadiidka saxaabiga inoogu sugan waa sufyaan ibnu asiid aniga ina usa ibnu usayd baa ii taalla saas aya xarakeysan laakiin se ninkay ku dabdiyaan ibnu asiid weeye usayd maha waa saxaabi kol kol baa ya-da la gooyaayo oo sufyaan ibnu asad uu noqdaa taasna way soo naqliyeen ama sufyaan ibnu aside laakiin ibnu usayd maaha horta waa nin saxaabiya xadiidkan buu leeyahay keliya xadiidkani bukhaari kitaabkeenana waa ku sugan yahay kitaab markaa sunanta abu da-uudna wuu ku sugan yahay waa labadaa meeloodun wuxuu kutubta kagaba sugan yahay xadiidkan unbuu leeyahy horta xadiid kale ma laha oo la hayo ma jirto labadaa meeloodna waa kitaabkan aan haynay iyo marka la eego kitaabka sunanu abi da-uud isna kitaab dhan oo kitaabuladab la yidhaha kitaabka akhirkiisa ama uu kuba dhammaado uu leeyahay xadiidkiisu shan boqol ay kaba badan tahay laakiin kitaabku kaba mid yahay labadaa kitaabbuu kuba sugan yahay bal waxaan leenahay waa saxaabi taas ah magaciisana ama sufyaan ibnu asid ama sufyaan ibnu asadna way soo naqliyeen oo ya-da la gooyo haddaba ninkaa sufyaan ibnu asid bal xadiidka maqaalka laakiin ku sugan waa dubaara oo majhuula iyo baqiyo dee tadliska lagu yaqaanay taas weeye dacfiga meesha jira haddaba xadaثahu anahu samica الnabiya salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay buu maqlay yaquulu xaal uu ku qowlayo kaburat waxa weynaatay khiyaanatan khiyaano ahaan u weynaatay waa xaq khiyaamo waa khiyaamo weyn an tuxadisa inaad u waranto akhaaka walaalkaa xadiisan war aad ugu waranto huwa isagu laka adiga musadiqun ku isaga kuu rumaynaya iyo kaa rumaysanayo walxaal anta adigu lahu isaga kaadibun been aada u sheegayso beeni waa beentay xaaraamta ahayd laakiin khiyaamaa kusoo beertay ninkan waad u warramaysaa warkaagii waa rumaysanaya adigina been baad sheegaysaa waa khiyaam dee been aad sheegtayna way tahay ninkana waad khiyaansato waa khiyaan ahaanba waa khiyaanamada qaybaheedii bay kaba mid tahay haddaba khiyaano aada u weyn weeye adigoo ruuxii u warramayo war beena u sheegayo isaguna uu ku aqbalsan yahay kaa rumaysanayo arrintaadna ay tahay been inaad sheegayso waa been oo dee waa dembigii beeneed gees kalena khiyaamaa soo gashay ruuxan aada khiyaansanayso bal isagii baad been ku ridaysaayo waxaa dhici karta warkaa isaguna inuu sii sheeg sheego nin been sii faafiyeyna uu noqdo xaggaas oo kale uu noqdoba dee kafaa bilmar-i kadiban an yuxadida bikulli maa samica intuu galo taasna adiguna taa aad kuba ridaana way imanaysaa oo khiyaamadaa kalena way imanaysaa bal xadiidka laakiin arrinkiisa waa taan soo sheegnay oo bal matalan imaam nawowi baa wuxuu kitaabkiisa adkaar yidhaha abu da-uud isnaad dacfi ku sugan yahay buu ku wariyey bukhaari muu soo qaadnay bukhaarina waa sanadkaasune waa tan laakiin hadal buu raaciyaa laakiin abu da-uudna muu daciifina uu ka aamusay ujeedada abu da-uud xadiidka markuu warinayay sanadkiisaa ku wariye hadal ma raacin taasi markaa maxay keenaysaa abu da-uud agtiisa inuu xasan yahay malaha cibaaro malaha sharax isaga dheer isaga baahan ee arrinta ay tahay uun sukuudka abu da-uud isagaa risaalo uu reer maka u diray baa kuba sugnayd haddii xadiidka dacfi adagi ku sugan yahay waan caddayn haddii kale waa waxyaalaha uu ka aamusay huwa saalixun laakiin saalix maxay tahay dacfiga adaga uu sheegay mafhuuma leeyahay axaadiistii uu ka aamusay ma waxa la odhan karaa waayo aymo kala duwan baa habkan samaysa oo tidhaaha un abu daawud waa ka aamusa marka xadiiska markaa xasan markiiba kaba dhigtay kollay idlaaqa ma noqonayso ee laga yaabaa dee imaka kitaabkiisina kumaba jirno kama hadlayno munaasabo kale hadday noo timaadaan bal wax yar dawaabida waan isu sheegi karnaaye laakiin dee idlaaqaas imaam nawowi iyo dee isaga naftiisa imaam nawowi alla halkaa sharx muhadab inuu yidhaaho axaadiis baa ku sugan ayuu ku yidhaha axaadiis baa abu daawud kuma sugan dacfigeedu daahir yahay isaguna uu kaba aamusay markaa bal yaan lagu kadsoomin arrinkaa buu kitaabkiisa kaleba kuba yidhahaaye laakiin tan dee waa isagun kuma koobnay dad kala duwane bal waxaan leenahay kolley aamuskiisaasi maraatib buu yeelan xadiidan saxiixuu ka aamusay mid xasanuu kaba aamusay mid daciifuu kaba aamusay kaa daciifku kaba aamusay wuxuuga aamusaa kolkol dacfigiisaa muuqda oo sanadkii kole aduu sheegay dee dacfigiisaa daahira waa uga aamusa arrin kalea jirto kolkol haddii hadal mar hore uma horreeyey dee mar kale kuma soo celinaye waxaa dhici karta hadalkaa u horreeyey daraaddeed inuga aamuso arrin kalea jirto kolkol riwaayaadka abu daawud waa kitaabku walow riwaayadan laynoo soo naqliyay dee riwaayaadka dhowr riwaayuu leeyaho kolkol kala badan axaadiis oo kale riwaayaadkaa uu kitaabku leeyahayna sida deeta ibnu daase iyo tan imika ibnulcaraabi iyo balqolooyinkaas barhkood waxaa ku sugan kalaam aanta kale ku sugnayna waxaa dhici karta inuu riwaayaadka qaarkood kaba hadluu kan kaba aamusayo bal markaa waxaan leenahay un idlaaq ma aha un abu daa'uud baa kaba aamusayo xasan toosa iyada taasi ma jirto wa anta lahu kaadibun babun laa tacid akhaaka shayئa fatuklifahu walaalkaa shay ha ugu ballan qaadin ood markaa ku guub yeesho oo aanad wixii aad ugu ballan qaaday oofin waana walaalnimadii bay dhaawacaysaa kalsoonidii bay meesha la iskuba kalsoonaabay dee taasi hoos u dhigaysaa ee walaalkaa wixii aad ugu ballan qaada u oofi gees marka la eego dee khulfulwacdi waa aahaartii nifaaqa ama sifaadkii nifaaqu kaga mid yahay in beentusay ugaba timaada hadalka laysu sheegayo dee wacdigii oo la oofin waayaana beentii buu noqonaya isaguna been baa xaggaa kaba imanaysa calaaqadii xumaataana way kaba dhalanaysaa waana taa laynooguma diidaya xadaثna cabdاللahi بن سacيidi qala xadaثna cabdالرaحman بn mحamed الmxaaribiy عan layثi عan cabdالmaliki عan cikrimata عan iبn cabaasi qaala qaala rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam bal xadiidkana isna sanadkiisa maqaal baa ku sugane layskan horeynu usoo maray maha imaamkii layth ibnu sacaad ee layth ibnu abi sulaym weeye waa nin ikhtilaadna markii dambe kuba yimi oo aanu weliba axaadiistiisu kala socnaan oo markaa jaanibkaas lagu daciifiyo in hadduu muslim meelo dhacayna waa maqruunuune cabdimeligan ku xigana kolley xadiidka tirmidi baa wariyey markuu isagu dhameeya wuxuu yidhaha aniga agtayda waa san qabo buu leeyahay agtayda cabdimeligan ee cabdimelik ibnu abi bashiir weeye waa sa uu yidhaha markaa isagaan raacaynaayo waa nin reer basraa ninkaa uu tilmaamay isagaa inoo caddeeyey tirmidio xadiidka markuu warinayey isagu waa nin hiqa ah markaa ninkan oo kitaabkeennan bukhaari ee aladabna waa ku sugan yahay abu daa'uud iyo tirmidi iyo nasaa-ina waxway ka wariyeen bal waxaan leenahayna waa dee saadise laakiin waa nin hiqaa isagu meesha waxaa jiraya waa layth ibnu abi sulaim baa xadiidka sanadkiisa ku sugan waana waxaa jire bal xadiidkii haddii idin qoran tahay sanadkaa ضعيف halka ضعفigu ugaba imanayo wuxuu yihi عن عكرمةa عن iبن عabاasi qاaل qاaلa رasuuل اللahi صلى الله عليه وaسلم laa تmaari hala doodin akخاaka walaalka muranka badan iyo cadaawu keenaa waa dee xidhiirkii baa xumaanaya hala doodin walaalka walaa تumaazixu hala kaftamin kolley mizaaxa horeynu usoo mareeye marka la badsado mizaaxi isaguna dee iyada nafteedu waxaa meeshii imanaysa horta xishoodkii la kala xishoonayey isqadarintii meeshu way kaa bixi haddii arrintu kaftanun ay noqoto waxyaalahaasaana soo gelaysa dadkii tajriix ruuxii dee kaftanka kokol uu qoonsado iyadna xidhiirkii saa ku xumaado kaftankii marmar ahaa shay mubaaxa lagu kaftamayey aan caado laga dhigan aan la badsan ee isagiina la dhowree wax runa uun arrintu ay tahay ama shay mubaaxa uu yahay marmar dhacay ee loola jeedo mubaasado iyo hadalkii in jawigii lagu furfuro iyada taa horeynu usoo marayo rasuulka ilaahayna waa la yimid salawaat ullahi wasalaamu caleyh waana jaaiza laakiin wixii in dabeeco laga dhigto caado lagaba dhigto iyada taasi waa waxaad iyo goor wuxuu keenayaa fasaad badan buu keenaayo waa taata laysu diidayo walaa tumaasixu maxalu shaahidku waa halkan walaa tacidu ha u ballan qaadi mawcidan kulan ha noqoto wax kale haba noqoto oo fatuklifahu aad adigu guub yeesho ama aanad oofin weeye wacdigii aad oofin weydo taasna ee waa khuluq ruuxa muslimkaana loogaba digo rasuulka ilaahay calaamaadkii munaafiqa ayuu kuba tiriyey xaggii sadaaqadii iyo walaalnimadii iyo waxaana waxay ku keenaysaa dee dhaawac bay kuba keenaysaa fasaad bay kuba keenaysaa umuurahan oo dhami waa wax yar walaalnimadii dhaawacaya ee umuuraha iskaba ilaaliya dabudacni fi lsaabi ceebayntii iyo duridii ansaabta laba durayey la dacnayo taas baabkeedii weeye wuxuu kuba yimi iyayna wax madmuuma tahay xadaثana abu caasimin عن بن عجلان ومحمد بن عجلان عن أبيه أبيه عجلان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شعبتان لaba khصلo لا تتركهmaa kama tegayso umatي umadaydu laba arimood ama laba khلq umadaydu ma daynayso مaعنaa maha umada o dhan ee kolley dad de waxaa ku dhaqmoo la yimaada umadii laga helaya waxay ka wada tegaysa ma wax شhareecadii diiday laakiin haddana waa laga helaya anyaaxatu baroorta meydka loo baroorto oo dee shareecadu aad bay u adkaystay waciid weyn baa uba soo aroore laakiin haddana markay geeri dhacdo dumar barooranayo lama waayo kama tegayso taas arrinka labaadna waa maxay wadacnu ceebeyn fi lansaabi nasabyadii la ceebeeyo oo waa tan oo dee qabaa'il ahaan iyo reer ahaan iyo waaba la isku xaqiraa reerihii kalea wax laga sheegaya dacnigii ansaabta la dacniyayee la durayey ama ceebtii xaggaa la ceebeynayey waa khuluq isaguna mutajadir ama muta'asila ummadii oo aan la daynayn shareecadii way diiday waa laynagaba nahayey ruuxii muslimkaana inu ka dhowrsado weeye iska ilaaliyo laakiin waa la helayaa weeyaanoo wax ka suulaya dadkii maaha dacniga ansaabta iyo aniyaaxa labada xaaladna markaa macnuhu waa maxay waa laba khuluqoo madmuume iska ilaaliyo iska jiro waa taxdiir laysaga digaya inoogaba sugan xadiidkan baan casharkii yar raacinaya baabku si un baabu xubi rajuli qowmahu ninka jeclaanshaha uu qowmkiisa jeclaado baabkii weeye may kolley inta sanadkiisa ku sugan bana waxaan filayaa nin hore kuma jiro waa sanadka o dhan ee cashar kale ha ka bilaabmayo iska day allah subxana wa tacaala aclى aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfirka